إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe weerar dhabagalah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose beesha eelaay qaybtooda degta gobolka gado ayaa ugaas cusub ku caleema saaratay munaasabad dhowaan lagu qabtay gobolkaas qaar ka mida waxgaradka beelweynta hawiye ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga cawdeen tacadiyada ciidamada liyu booliis iyo xabashida ay ku hayaan soomaalida degta dhulka soomaali galbeed axmed madoobe ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda dowladda isagoona ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxaan gobolka gado siyaasiyiin iyo odayaal ka tirsan beesha shiikhaal ayaa sheegtay inay kalsoonida kala laabteen ugaas taageersan shisheeyaha iyo dowladda iyo mid ka mida siyaasiyiinta ku matala dowladda farmaajo cudurka koronafirus ayaa kusii fiidaya dunida iyadoona markii ugu horreysay uu dad ku dilay waddamo dhaca qaaradda ameerikada koonfureed u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe wararka aynu ka helin gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in maalintii shalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aada u hubaysan ay weerar ku qaadeen fariisin ciidamada shisheeye ee burundi iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ay ka samaysteen deegaan ka tirsan shabeellaha dhexe deegaankan ayaa waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa degmada balcad iyo sidoo kale deegaanka qalimow oo hoostaga goobjoogayaal ka agdhow halka uu dagaalka ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen inay arkayeen uura iyo qiiqa hawada isku shareertay taasoo loo badinayo inay gubteen qaar ka mida difaacyada ciidamada shisheeye ee burundi iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah ee la shaqeeya dagaalkan ayaana waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare la gaarsiiyey labadan ciidanba dhanka kalena shabeellaha hoose weerar dhabagalah ayaa lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ka miin ah waxa ay u galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk uu ku socdaalayay meel u dhow deegaanka warmaxan ee shabeellaha hoose kamiinkan ayaa khasaaro culus waxaa lagu gaarsiiyey dowladda federaalka waxaana inta la xaqiijiyey laga dilay hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii weerarka dhabagalka ah loo dhigay askarigan ayaa markii la dilay kadib waxa ay mujaahidiinta ka soo qaateen qorigii uu ku hubaysnaa iyo sidoo kale booshkii uu xirnaa labada gobol ee shabeelle dhexe iyo hoose waxa ay ka mid yihiin inta badan gobollada lagu beegsado ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duuliyay sidoo kale soomaalida la shaqeeya beesha eelay qaybtooda degta gobolka gado ayaa ugaas cusub ku caleema saaratay munaasabad dhowaan lagu qabtay gobolkaas warkan waxaa warbixinta warkan waxay noo soo jeedinaya weri abuubakar munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran islamarkaana ay ugaas ku dooranaysa beesha eelay qaybtooda degta gobolka gado ayaa ka dhacday deegaan lagu magacaabo caan oo leh hoosta degmada baardheere ee wilaayada islaamiga ah ee gadow xafladan weyn oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jira salaadiin ugaasyo waxgarad ayaa lagu duubay ugaas cabdulaahi maxamed nuur suldaan cabduqaadir sheekh cabdicasiis daadey suldaanka guud ee beesha elay ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay beeshiisu u dooranayaan hoggaan dhaqan oo ay ku midaysan yihiin sidii walaal laku fadaayo sidii walaayo laku fadaayo sidii walaayada gobolka gedo haniin dhowayti oo kale may ku rajeeyane barnaamijkaana barnaamij dhowme eh dada may la kiyaabe ini is ero daraada hayti eelay doorasho ka jari sax waaye bisigcadda waa xarunta buurhakaba oo degmadaas gobolkaas baay ero xaruntii buur oo bisig edeeh yan hani doori maadaama saasata hatana geega gedu eelay may daali ay la ernay eelay waa beelwiin oo halmar taf bati ahayd beeli halmar tafbati yala dhisahay dhisawshe shay sahelamah hadduu ah gobolka gedo yaa diroogni ilaahay maynin suurtageliyey walaalkeena cabdulaahi maanuur inigeega beeli runtii gobolka geda ha ku jeedi us ignagado ugaas bomalaag us ignagado haddana mayba ka sii jeede anoo suldaankee haddii ilaahay ero may faday ee gobolka shabeellada hoose haddana saasoo kale gobolkaas ini ugaas haddana lahandooro saasoo kale gobolka banaadir oo runtii xarun ata usuuna shabeellada hoose lamadaas meeloodaha ninherti gobolada baa'i bakool dhisinyin ee runtii lamadiio degma sida buur iyo baydhabo saasoo kale jubbooyinka gobolka jubba niindhisinyi ilaahayba ka mahadsan walaalka abuukur yo gacanta kahaaya saasoo kale gobolka geda yo geegi ninhergenti sidoo kale ugaaska cusub ee beesha eelay qaybtooda degta gobolka gedo ugaas cabdulaahi maxamed nuur ayaa ballan qaaday inuu hormuud u noqonayo beeshiisa kuna guubaabin doono halganka lagula jiro shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa madiaana ugaaskii beeli reer eelaysa digamirmisheega ee ana ahaa malin doorana ini ana dadka oo ini ama iska beer faladag ama hoololay rahan in malin doorana mayli inka doorhaday ilaahay kitaabshay intii ana kolon qaado likalimatullahi hiya alculyaa wa nisaa'an wa rijaalan wa nisaa'an wa shuyuukhan wa shabaaban marka walijiilka hadda habaheena ini ana macde ka tarbiyeeyo oo islaamka an kaalmayaan oo ilaahay kitaabshay koron qaadaan wali walhaysadanna ini ilaahay kitaabshay in gargaaraan wali doqoho jiifanna ini ilaahay kitaabshay in gargaaraan oo qalbaga gaalada ka nacaan oo ka habaaraan intaasa liindooradii ini ana ka gubaabiyo marka intaasa siin sheege wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu intaasi kadib waaliga wilaayada islaamiga ah ee gedo sheekh aadan sahl abuturaab ayaa ugaaska cusub ee beesha eelay ee la duubay guddoonsiiyey kitaab qur'aan ah qoraya booshkiis waxa uuna dhanka kale ballan qaaday inay la shaqayn doonaan ugaaska cusub oo halkan insha allahu tacaala aan ku soo bandhigaynaa ugaaska cusub oo runtii ugaas cabdulaahi inaan insha allahu tacaala aan idhaahno dariiqii waad haysaa dhabta ahaa oo dariiqii raggii adiga kaa horreeyey ugaasyada ahaa nuqabada ahaa dariiqii ay mareen ay shareecada ilaahay dadka ay ku hogaaminayeen dariiqii isaga ahaa insha allahu tacaalaa baad ummaddan ku dhaqaysaa sidaad ballan qaadda insha allahu tacaala annaguna waxaan leenahay garabkaaga ayaan nahay waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala ugu horrayn ugaas qabso kitaabkii qur-aankaa wey waa ka ah midka noo dhexeeya haddana waxaan ku wareejinaya insha allahu tacaala qorigii uu ku dagaalami lahaa kitaabku wuxuu u baahan yahay nusro iyo hiilo ayuu kitaabku u baahan yahay kitaabku wuxuu u baahan yahay in loo nusreeyo oo waxa weeyaan alkitaab alhaadi iyo wasayfu lansur allahu akbar waxa weeyaan alkitaabu haadi wasayfu yansur weeyaano munaasabadan ayaa laga jeediyey codad kala duwan waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa caawa insha allah barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaar ka mid a waxgaradka beelweynta hawiye ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay kaga cawdeen tacadiyada ciidamada liyu booliis iyo xabashada ay ku hayaan soomaalida degta dhulka soomaali galbeed maxamed cali aadan ayaa inoo soo jeedinayaa kulankan magaalada muqdisho ay ku yeesheen odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye ka soo jeeda qaarkood ayay uga hadleen dhibaatooyinka ciidanka liyu boolis ee etoobiya ku hayaan dadka danyarta ah ee ku dhaqan qaybo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee xabashada gumaysato iyagoo sheegay inay ku gubayaan guryaha ay deggan yihiin iyo beeraha ay tacbadaan waa haween carruur maato waa yeello ay ciidan xasuuq hayaan liyu boolis maamul dowladeedna lagu baabi'inayo jirkaana danqaday ma dhowran karno inaan ka hadalnana waa ku khasabna waa ku khasbanna waxaan leenahay hawiyow maamulka mid baan leenahay colaad dhibaato isdhac isdil iyo mashaakil soomaaliya inay ka soo dheragtay intay kuwaana qaadan karta ay soo martay musiibada ka dhacdayna aad arkaysaan hadda dadkaas aad arkaysaan qaarkood qaniyaa ku taalla qaarkood faash baa madaxa kaga yaalla ilmaha yarka ee anu aan u malaynaya inuu jiro saddex sano saddex sano u ka badnayn isha korkiisa halkan isha korkeeda waxaa kaga yaalla faash yani subxaan allah wax yani waxaa weeyaan qof muslim ah oo mas-uula wuxuu ku dhaqaaqi karin ay tahay wey
waxaan leeyahay marka madaxweynaha maamul goboleedka soomaalida etoobiya shalay adigu waxaad samaysay urur la yidhaahdo dulmidiid oo aad madaxweyne aad ka ahayd guddoomiye dhiri dhawaad ku samaysa markii horena xaquuqul insaankan ka shaqayn jiray baa tiri dulmidiidkii dartiis baa laguu doorto adiga gobolka lagugu dhibo madaxweyne lagaaga dhigay tii saas ahayd inaad adigu maanta dulmidiidkii dulmigii ka qaadato oo ina ilay meeshuu gaarsiiye meel ka fog aad geersiiso oo shacabkii soomaaliyeed aqaladii ku gubto horta adigaa keensaday bal ogow shalayna dulmidiid baad ka dagaalamaysa maantana dulmigii baad samaynaysaa
hadda waxaa noola sheegayey in ardaydii laga soo bixiyey jaamacadihii iskuulkii iyo meelay joogeen gunaanadkii kulanka ayaa waxaa laga akhriyey qodobo dhowr ah oo ay odayaashu soo saareen odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye waxaan cambaaraynaynaa falalka sida isdaba joogga ah loogu ge- ee loogu barakicinayo beelaha hawiye ee degan dowlad deegaanka soomaalida etoobiya laga soo bilaabo imey oo ka tirsan gobolka afdheer baabili qoji oo ka tirsan gobolka faafan ilaa iyo degmada fiiq ee ka ee degmada fiiq khaasatan simane oo ay ka dhaceen barakicin bareer ah iyadoo isugu jirta gubid gubid dadka beerahooda guryahooda iyo jirdil nooc walbaa falalkaas guracan oo ay geysanay ay geysanayaan ciidamada new bolis ciidanka liyu boolis ayaa ah ciidan ay samaysatay dowladda xabashida etoobiya iyadoona askartan lagu xasuusta xasuuqyo badan oo ay u geysteen dadka soomaalida ah ee ku nool dhulka ay xabashada haysata iyo magaalooyinka qaar ee ay dalka duulaanka uga joogaan axmed madoobe ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda dowladda isagoo ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxaan gobolka gedo waa kan wariye maxamed daahir calasow axmed maxamed oo loo yaqaano axmed madoobe oo ka hor hadlayey furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho wuxuu sheegay dowladdu in cadaadis siyaasadeed iyo mid militariba ah ay ku soo qaaday maamul goboleedyada uu ka mid yahay maamulka jubbaland ee uu sheegto inuu madaxweyne ka yahay axmed madoobe waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka si kasta ay isku dayday inay kula dagaalanto maamulkiisa xitaa ay u ballan qaaday malaayiin lacag ah haddii uu isaga tago maamulkaasi waxaasoo dhan markii laga soo tago jubbalandna waxay noqotay culayska ugu badan in la saaro qofka la saaraya anaa ugu badna baca qaado sida yeel warhaay ra'yi male mee ra'yi meli warkii buush ee iladan sebtembar ama annagana raacana cadowganaga noqon intaasay noqotay jawaabta la siinayo wiilasha ay siinayna wiilal yareero dowladii waxta waxba ka yaqaana ma lacagta laga oranaya dadka le hebelo lacag qaado iska tag maxay tahay macnaha looga jeedo hanjabaado iyo dowlado kale ayee loo soo kaxaysto oo la yidhaahdo waan ku dilaynaa lacag baan ku bixinaynaa afkaygu halkaa buu qaadaa soo ma wuxuu yidhi nelson mandela malqacad baa afkaygu qaadaya south africa afkayga ma geli karta wuri halkaa daa afkaygu qaada macno ma jiro markaa loo gorgortabi karo wax loogu soomi karo waxaan ku yidhi dowladdii federaalka ahayd iyo cidday soo diraysay waraan isu nimaadna wada fadhiisanna dastuurkana inaga dhexeeya buuggaa yarka aynu ku heshiino qof walba xuquuqda dastuurka uu siinaya ha qaato hadduu intaa qofka diida xaggee la geeni haddii dastuurkii la karaamayn waayo haddii dowladnimadii la waxayn waayo war habeen lagu wada hadlay ma soconaya kaasoo cad baan taagan axmed madoobe docda kale waxa uu khudbadiisa kaga hadlay ciidamada dowladda federaalka ay ku daabushay gobolka gado isagoo dowladda ugu baaqay in si deg deg ah ciidankaasi ay kaga saarto gobolkaasi islamarkaana ay timaado miiska wadahadalka hadalka ka soo yeeray axmed madoobe ayaa kusoo beegmaya xilli xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulkiisa ay cirka isku shareertay iyadoo ciidamo ka wada socda labada dhinacna dhowaan ay ku dagaalameen magaalada beled xaawo ee gobolka gado halkaas oo ay u hareen maleeshiyaadka dowladda federaalka maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay kismaayo ayaa ku tiirsan dowladda kenya oo dhowaan sheegtay ciidamadeeda inay kala baxayso gudaha soomaaliya siyaasiyiin iyo odayaal ka tirsan beesha shiikhaal ayaa sheegay inay kalsoonida kala laabteen ugaas taageersan shisheeyaha iyo dowladda iyo mid ka mid ah siyaasiyiinta ku matala dowladda haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo akhrinaya kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay isugu yimaadeen siyaasiyiin odayaal iyo aqoon-yahano ka tirsan beesha shiikaal ayay kalsoonidii kala laabteen ugaas qolyahaas ku matalayay dowladda federaalka ugaaska waxay ku eedeeyeen inuu isku lifaaqay dhaqanka iyo siyaasadda islamarkaana uu gabay inuu isku wado beeshe oo uu istaago inuu xaliyo khilaafaadka u dhexeeya beeshe iyo dadka ay la degto waxay sidoo kale eedeyn u soo jeediyeen cabdiraxmaan dheere oo ah wasiir iyo xildhibaan ka tirsan beeshe iyagoo ku eedeeyey muddo labaiyo toban sano ah oo ku jiray dowladda federaalka inuusu waxba u qaban markaan ku horbaro suldaan cabdi cilmi waxaan ahay dadkii doortay annagu waxaan nahay hadda dadkan meesha taagan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka beer shiikhaal waxaan cabdimadoobe kalsoonida kala kagala noqonnay markuu gabay mas-uuliyaddii aan u dhiibannay taasoo ahayd mid dhaqan wuxuu isku dhex khalday dhaqankii siyaasaddii qodobka labaad wuxuu yahay eh, ninka la yidhaaho cabdiraxmaan dheere oo wasiirka ah inkastoo magaci- magaciisa runtaahi uu yahay eh, xasan kulmiye xibsi waxaan u ognahay inuu cabdiraxmaan kulmiye uu isticmaalo laakiin xasan uu yahay magaciisa runtaa dadku ama ha yaqiina ama ya aqoonine waxa weeye toban sannadood ka badan buu soo hortaagnaa dadkan sidii eh, mas-uulkii iga horreeyey u sheegay ama eh, doctoorkii iga horreeyey waxay ahayd mas-uuliyad uu magaca beesha ku sheeganayo uu hayay oo wasiirnimo sababo badan ayaan ugala noqonnay maantay kalsoonida oo ay ka mid tahay wax alla wax uu toban iyo dhowrkaa sano uu meesha fadhiyey maanta iskuulna kuma sheegto ceelna kuma sheegto qofuu shaqo geeyey kuma sheegto Eh, intaasoo dhan beeshani way ka aamusnayd
si kastaba ha ahaatee odayaasha sheegta inay hoggaan u yihiin qabaa'ilada soomaaliyeed ayaa noqday kuwo go'doon ah oo aanan waxba kala soconin dadka ay sheegteen inay hoggaan u yihiin markii ay ku dhex milmeen siyaasadda ayagoo la safta dowladda federaalka iyo shisheeyaha waddanka ku soo duulay halka warka subaxaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan cudurka koronafirus ayaa kusii fiidaya dunida iyadoona markii ugu horeysay uu dad ku dilay wadamo dhaca qaaradda ameerikada koonfureed cudurkan oo markiisii hore kasoo bilowday dalka shiinaha ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu gaaray ku dhowaad boqol wadan oo u badan qaaradda eshiya wadamada uu muddooyinkii dambe si aadka ah ugu sii kordhaya waxaa ka mid ah waddanka maraykanka wasaaradda caafimaadka ee maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in in ka badan afar boqol oo qof uu cudurkan kula soo ritay gudaha waddankaas halka dhimashaduna ay gaartay wax ka badan sagaaliyo toban duqa magaalada washington ayaa ku dhawaaqay diiwaangelinta kiiskii ugu horeeyey ee corona kaasoo laga helo caasimadda maraykanka ee magaalada washington gobollo kale oo ka mid a maraykanka ayaa waxaa looga dhawaaqay xaalado deg deg ah maalintii shalay madaxweynaha waddankaas donald trump ayaa shir jaraayad oo ay saxaafadda ka qayb galeen waxa uu ku sheegay in markab weyn oo taagan badda ku xeeran gobolka californiya laga helay cudurka coronavirus waxaana uu sheegay in wax ka badan toban qof laga helay cudurkan halka intii kalena lagu karantiilay gudaha markabkaas xaalada walwal ah oo cusub ayuu nagu soo kordhiyey cudurkan ayuuna raaciyey hadalkiisa donald trump xilli uu saxaafadda kula hadlayey gudaha waddankaas dhanka kale markii ugu horeysay ayaa cudurkan waxa ay dad ugu dhinteen qaaradda koonfurta ameerika waddanka argentina ee dhaca qaaraddaas ayaa mas-uuliyiinta dalka caafimaadka waddankaas waxa ay sheegeen in qofkii ugu horeysay uu ku dhacay cudurkan ugu geeriyooday kaasoo ahaa nin ka soo jeeda waddankooda baraaziil wasaaradda caafimaadka ee waddankaas ayaa sabtidii shalay lasoo dhaafay waxa ay xaqiijisay in toban iyo toddoba qof uu cudurkan haleelay iyadoona ay xusid mudan tahay in lix boqol toddobaatan iyo afar qof oo kale laga shakisan yahay inay qabaan cudurkan islamarkaana lagu karantiilay deegaan ka tirsan waddankaas warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya dhegaystayaal idaacad islaamiga alfurqaan waa inaga intaa